الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين إن شاء الله تعالى maanta ay tahay galab axad ah bisha jamaadil aakhirana ay tahay lix sanadka hijiriyada kun afar boqol labaatan iyo toddobadii waafaqsan milaadiyada labada julaay labada kun iyo lixda waxaa ka dhici doonta machadka la yidhaahdo machad maxamed ibnu nasr almarwazi raximah allahu tacaala ee ku yaalo magaalada talmuqdisho muxaadaro ciwaankeeda uu yahay wasiya caama ama waana guud ahaaneed oo ku socoto ummadda islaamka ah ee soomaaliyeed waxaana si wada jir ah u soo wada jeedin doona fadiilatu shaykh addoctor cusmaan mucalim maxamuud wa fadiilatu shaykh cabdullaahi rajiiriye atidoon wa fadiilatu shaykh cabdullaahi sheekh xaashi cabdi xafidahum allahu tacaala
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار انت تجد الله يقول لي لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين الله يقول المؤمنين تفوق الله بيستيقظ waa uu ku galladaystay oo nicmo weyn buu u galay markii uu rasuul dhexdooda ka soo saaray oo ayaga ka mid ah rasuulka acmaashiisa waxaa ka mid ah inuu aayadaha alle uu ku dul akriyo oo uu tahiro wixii xumaan ahaa oo qalbiga ku jiray oo uu shirkigu uu horeeyo iyo akhlaaqdii xumayda quluubta iyo sayi-aadkii kale maaragtay acmaasha daahirka ahayd inuu ka tahiro yaa alla uula soo diray oo camalkiisii ka mid ah kitaabkii iyo xikmaduu baraayaa oo sunnadii ah kitaabkana lama fahmi karo waan ognahay haddii aan sunnadii la fahmin oo aan lagu fasirin cimraan bin xuseyn yaa waxaa laga wariyey in nin uu ku yidhi laa tuxadisuuna ila biqur'aan markaasuu wuxuu ku yidhi laa nabgii biqur'aani badalan walaakin nuriidu minhu aclamu biqur'aani mina qur-aankii bedel ma rabno laakiin waxaan rabnaa qof qur-aankii naga cilmi badan warkaas waxaa iskale muqarix bin cabdillahi bn shakiir warkii cimraan ibn xuseyn macnihiisii saasoo kale u ahaa oo wuxuu ku yidhi ninkii su-aasha weydiiyey salaadu inay maaragtay shan tahay sayd ku ogaatay si annaga nagama aadan qaadan annaguna rasuulka sala allahu alay wasalam kama aanan qaadan zakada sida oo kale nifaaskeeda iyo xawlkeeda sida sunnadii maaragtay lagama qaadanin marka wuxuu leeyahay wax fara badan yaan ognahay oo adinku ogeynina macnaha rasuulkan sal alla alay slam ka qaadanay wanagana wax naga qaadataan waxaa ku xigay marka sunnadii rasuulka sala alla alay slam oo ku nifaaqan fahamkii saxaabada siduu diinkan u fahmeen haddii aanan marka u fahmin diinkan sidii saxaabadu u fahmeen waan lumaynaa sababtoo ah ayagaa xaadiray oo joogay soo degitaankii qur-aanka iyo sunnadii rasuulka sala allahu alayh ali wasalama dabaqaadii rasuulka sal sl qur-aanka dabaqayna iyagaa joogay iyagaa noo soo naqliyey diinka ayagaa naga yaqaana haddii aanagaa marka dad siman baan nahay oo ayagan rag bay ahayn anaguna rag baan nahay oosaan rabna ijtihaadaynaa oo ijmaacoodii aan khilaafno shaki kuma jiro inaan dalaal mubiin aan ku dhacnay qofkii saasoo kale yidhaahdo waa ka taabtoonahay inuu saxaabada yidhaahdaa waa nin aan islaamkii calaaqa la lahayn sababta waxa uu haystaa islaam noqon maaya saa darteed qofku badbaado hadduu rabo waa inuu yidhaahdaa saxaabadu sunkii aayaddan u fahmaayeen xadiidkan maxay ku fahmeen say islaamka u dabaqaayeen aayad bay si ku fasireen kuma banaan adiga wuxuu isku ijmaaceen inaad khilaafto ama aad tafsiirkooda aad ka baxdo xataa haddii ay dhacdo inay laba qol isugu khilaafeen inaad qowl saddexaad ixdaafayso adiga keento kuu banaana sidoo kale waxaa lamid ah haddii taabiciinta ay wax isku waafaqaan ma kuu banaana in aada khilaafto haddii aqwaal ay isku khilaafaanna kuu banaana inaad ka dhexbaxdo aqwaashaas oo qowl kale aada keento aan maaragtay agtooda laga aqoonin marka saasa diinku uu ku xakufmaa oo uu ku dhowrmaa in la kala dhaxlo oo saxaabadii rasuulka sal allahu alay wasalm rasuulkay diinkii ka dhaxleen taabiciintuna saxaabadii soo dhaxleen taabi taabiciintuna taabiciintii ka dhaxleen ilaa in diinkanu laga soo gaaray diinkanu marka wuxuu ka kooban yahay nusuus manquul ah oo lasoo naqliyey iyo nusuustaas saamke nusuustii sugnaata waxaa la rabaa fahamka la fahmaayana inuu sax yahay oo qofkii uma banaana inuu nusuus iska soo arooriyo oo uu haddana ku fasiro ama uu kala baxo nusuustaas wax khilaafsan sunnadii rasuulka sala allahu alay wasalama iyo madaahibtii saxaabada iyo taabiciinta inuu soo darisiyo inuu soo ixdaafiyo faham min cindihi ah laga aqbali maayo qofka nusuusta marka yarinteedii way dhammaatay bxamd ilah qur-aankan maaragtay rasuulka lagu soo dejiyey rasuulka dhimashadiisii wuu la dhammaaday sunnadiina rasuulka sa dhimashadiisii way la dhammaatay laakiin naqlinteedii way socotay ilaa maaragtay quruuntii saddexda ahayd waa la jebciyey sunnada marka maanta haddii qof wax iktiraaca is yidhaahdo laga aqbali maayo oo dadkii ahlucilmiga ahaa way garanayaan waxa dagaal looga soo daray diinkan oo mawduucas marka maadaama nufuuska ay saas tahay maxfuudana ay tahay alla uu ballan qaaday in maaragtay uu xifdinaayo fahamkii saxda ahaana ummadda ka bixi maayo laabudda waa in ummadda laga dhex helo dad kitaabkaas musunnadaas si saxa u fahamsan oo sii alla raaliga ka ahaa u fahamsan dadkaasina waa dad la yaqaano ma aha dad majhuuliina maaha waa dadka ahlu xadiiska ah iyagaa nusuusta bilisaajeedana ku dadaalay fahamkeeda in si faham si saxa loo fahmana ayagaa ku dadaalay xaquna kama dhexbaxo waxay isku waafaqsan yihiin waa xaqi oo maxd ah waxba ugaan duwan ijmaaca laakiin maadaama ay haystaan oo ay naqlinayaan kitaabkii sunnadii inay marka yidhaahdaan annagaa ku ijmaacnay haddaan ahlu xadiid nahay iyo aysan baahan sababta nusuustiiay si toos u haystaan marka sheekh islaam tamiisna uu leeyahay xaqu ayaga kama baxo haddii qofku marka uu ku dadaalo fahamkoodii ee iyuu kala dhexlaaye iyo wuxuu ijtihaad u baahan dadka ahalka u ahaa oo ku ijtihaadayo markaas joogay markii diinka laga qaato dadku waxay noqdaan dad dhowr oo aan baali ku dhicin laakiin qofku haddii diin diinkiisa ka qalaxiyo oo uu ka qaato qof aan ahal ahayn oo dadka ahlu cilmiga ahaa aysan tarjiyeynin oo aysan u qirin cilmi iyo faham waxay noqonaysaa inuu ku raaco baadi oo asiguna uu dhimo rasuulku sala allahu alayh ali wasalama xadiidkii saxiixa ahaa waa kii ku yidhi ina allaha laa yaqbidu alcilma intizaacan yantazichu min suduuri alculamaa walakin yaqbiduhu biqabli alculamaa xata ida lam yubqi caaliman ittakhada annaasu ru'uusan juhaala فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا ألا علم ذا كما قال إلي رسولك صلى الله عليه وسلم سيدي كسي إلى قلوب في علماء قلوب في مكة ورسول لا يسيد معي لكن علم روح علم قبضة إن علماء لا قبضة علماء يسي لواي مرة فتي علمي بسردح لا يمرك لواي يا دكتي وحي قويستان ضد ملاحة madaxdaasi marka ku imaamka keliya maaha madax xukumaya keliya maaha qofkii su-aal la weydiiyo oo diin diin laga ejeynaayo oo xalaal iyo xaaraan la weydiinaayo qofkaas madaxa laga dhigay darajo yaad siisa qofkaas ood u ogolaad sababtoo maqaam wuxuu istaagay wixii alla jeclaa oo uu raalliga ka ahaa in sheeg aada leedahay wixii rasuulka sal lla slam lala soo diray diin ahay oo xaq ahay in sheeg aad leedahay aan ku camalfalay si aan janno u galo qofkaas marka darajo weyna gaarsiiy waa ri'aasa lafteeda dadkaas marka aan cilmiga lahayn waxbaa la weydiiyaa markaasay jawaabaan cilmi la-aan bay jawaabaan sababta cilmi ma aysan dhaxlin waa taarikiin ayaguna waa lumaan dadkuna waa lumiyaan lumideeda keliya marka dhibki ma noqonayo dadkaas ay lumiyeenna dembigeedu waa xambaaraya oo qofkii loo fatwoodo ayadoon maaragtay masalada toogin ama cilmiga aan loo lahayn dembigu wuxuu maaragtay siyaaya qofkii fatwooda iyadoo qofka su-aasha dadka weydiinayana uu xilsaaran yahay oo ay waajib ku tahay inuu taxari sameeyo qofkii muntasib u ah inuu maaragtay jawaabo dadka ahli cilmiga ahaana ay taaninayaan ay cilmi ku sheegayaan qofkaas wax weydiina oo maahana qof kastoo dhawaaqa ama iska hadla inuu diin weydiiyo maa ama muuqaalkiisu uu u ekaado muuqaalkii dadka ahli diinka waa la tiftiraa meeshaan waxaa jiri jira waayihii hore imaamada la biirto haddana wadsaan u saarin laga saari jiro la duugan jira imaamada waaweyn oo maaragtay cadabo dheer leh oo lagu kadsoobo qofku garweynna waa la baxaa dharkii culimada kale la bistaa cilmigina si kulkuman oo qof wax lagu aamini karo ma aha diinka ilah lagu aamini karo maaha ibnu qayim albeydiya kitaabkiisa la yidhaahdo kii uu fataawada uga sheekeen aclaam waqayim kitaabkaas wuxuu ku leeyahay sheekhuislaam ibn taymiya yaa dadka fatwoodo oo aan cilmiga lahayn ku inkirin aada ugu adkayn jira arrinta wuxuu ahaa nin culamaa oo laga hoogeysto oo dadkii markaas madaxda ahaana ay aada u qadariyaan dad aday badan waa lahaa shaki male oo sunnadii khilaafsan laakiin maca daalika dadkii saltanada haysay way qadarin jireen oo ra'yigiisa way maaragtay ictibaarin jireen saa darteed iktisaabu ku samayn jiray dadka noocaas oo kale ah amar macruufi nahy can munkar macnaha samayn jiray wuxuu ka celi jiray fatwada ka celi jiray waria adiga meel baysa ma taqaanin dadkuma jawaabi jirta xaqni weli ka joog uleey markuu marka saas arrintii maaragtay uu sameeyo dhowr jeer ku ay cishaa marka ay ku qaylseen waxay idhahdeen abucista caleyna raqiiba maanagaan loo kaa soo taray adiga muqtasibaad ku taabata muqtasiba cilmi hadalkaa marka aada u xasiba أيكون الخبازين والحدادين محتسب ولا يكون على الفتوى محتسب يعني بس مثلا الفورمين كما هو قريب هي بس بيراها تستقي ما عرفت تيد يدي نوحا بس صارنا قف محتسب أوه هذه غير سمينا يعني خيانة كل شيء وكذا فتوى المحتسب وضع منها فتوى المرتبة ما في جيد إلى على الجيد سبحانه ودين على الجيد haddii marka alqowl cala allahi bigayri cilmi oo meel ku faafo meeshaas in la halaago u dhawaanaysa sababto waa dembiyada waaweyn oo shirkiga xataa alla uu ka hormariyo sababtoo shirkiga laftiisa wuxuu yahay alqowl cala allah bigayri cilmi waxaan jirina qofku uusa xujo u haysanin uu sheegaya u leeyahy maaragtay qofkaasa masalan cibaado mudan cibaadada ma mudna marka dadka ahlu cilmiga saas ugu baraarugsanaayeen fatwada ilaalinteeda iyo maaragtay dhowrinteeda waxaa marka dadkii dalab cilmigaah looga baahan yahay inay cilmiga meelihii ay jira ka raadkaan dadka ahalka u ah ay ka raadkaan kuna sabraan cilmigi sabargii u baahan haddaadan ku sabrin dhibaatada aad kala kulmayso ku guuraysa mayso cilmi marka waxaa dhacaysa haddaadan ilaahay ka cabsanaynin in shahwa ku qaado oo madaxtimiin jacaylkii wax noocaas kale ku qaado ira maadaama aan mudaxooda ku mashquulsanaa khalaas anugu ehel baanahay waan issoo karaa marka mararka qaarkoodna qofku ay dhacdo masaa'ilku waa kale waaweyn yihiin masaa'il waaweyn inuu iso oo sida kii jimaadu ku saabsanaydoo kale sheekh cabdiraxmaan ibn yaxya almucallimi kitaabkiisa alcibaada wuxuu leeyahay dadka muftiinta ah waxaa caadadooda ah haddii loo keeno mas'alo ay ku jirto dadka qudaada ah uu leeyahay haddii loo keeno masale ay ku jirto dhiig daadintii taxari ziyaadaan iyo dadaal ziyaadahay sameeyaan waa iska huriyaan si adeex loogu sababta dhiigga daadintiisu waa wax weyn wax saalan maaha maantana waxaan aragnaa dhiig in la daadinaayo ayadoon maaragtay aan xataa fatwo iyo dan laga lahayn iyo qadaac toona oo iska noqoto maaragtay saqama iyo sidii uu durhabin dirbin jiroona kale dhiigii loo daadiyo taas waana ku gar حسن البصري واحد غيره إني اطلب العلم طلبا لا تضر بالعبادة علم طلبه ليه طلب أهلي من هذا العلم كويس واطلب العبادة طلبا لا تضر بالعلم إذا قلبه طلب عن تجارتين من علم بيعه فإن قوما بين يا مرتا قولوا طلب العلم طلب العبادة وترك العلم حتى حملوا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم السيد قال إذا أيضا لكم إليه إذا أيضا لكم أيضا تعالى عمرك قرآن خسين كدلانا فرادي كدلانا ذكري كدلانا ياتي كدلانا وجعلي هاي لا تجوع نظرة حراسي حرامتي وتعيشها كتعلق لي مثل يقانه بدا هرم كما قالني dadki noocaas oo kalaama ibraahim ku dadaalay buu leeyahay oo cilmiga ay ka tageen xataa kharajuu calaa ummati muxamadin sala mida asyaasiin dibkoodii ula soo bixin ummati muxamed markaasay la galeen waarinkii rasuulka sal sl wuxuu ku sheegay inaysan cilmi lahayn yaqra'uuna alqur'aana buu yidhi laa yujaawizu xanaajirahum qur-aanka way akrinaayaan farxamahooda ma dhaafo hoos uma daajego sababtoo faham ma leh wixii wax lagu fahmi lahaa waa ka maqan yihin oo sunadu waxay leeyihin wax mujmalka qur-aanka cadaynayo moogiyo wax kale ma aragtay ka qaadan mayno saxaabadiina qaar badanoo kamid wada ka fiiriyaan cusmaan iyo cali iyo intii kaloo dhan waa ka fiiriya waxba sooma haray iyo diinka qaadayn marka marka waxay noqotay inay diinka aada uga fogaadaan oo ay aada ugu dadaalaan dadka muslimkaa diinkiisaadiisa iyagoo cibaado ka wada oo alle u dhawaada ذلك النوع قال رسولك وحوه صلى الله عليه وآله وسلم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية إسلام كما يكسي لنا آيان يصبح آيان سوى سوى فاللارك وضبح ذه يحل مسلم وغارك وكذا المسكنا اللي ليس وحن كهارة ليس وحن مطمار تمرع أنا ما أوسي وحن عاصة كلام ليس يصبح جيد معناها يصبح كيرين فيش كيرين وأرمح كرمة عدتاس وحل استقلاف إسلامية ومسلم فوق على الاستقلاف معاك يعني أيضا عبادة بلن ومارك نيسها القرحان ومارك نيسها القرآن أخذ بلن إن هذا الاستقلاف ومسلم سوى قال معاك يعني ذات مسلمة وأن جعلها هين إبراهيم وقال إنك مسلم كان وابنك أرجع أسمك وأرمح أكسمغا وإستقلال المسلم وما لو في أبعا ورد قاركوز qofku waxaa dhici karta inuu isku waajibiyey waxaan alla ku waajibiyey oo markaa uu galo waxdiinkiisuu ku halaagsan taasina ma fiicna rasuulku sala allahu alayh wasalam wuxuu yihi laa yanbagii lilmu'mini an yudilla nafsahu qofka mu'minkaa maata uma aha umana habboona inuu naftiisa duleeyo markaasu wuxuu yidhaahdeen kayfa yudillu nafsahu say naftiisa u duleeyaa bay yidhahdeen markaasu wuxuu yihi rasuulku sala allahu alayh wasalama yatacaradu min albalaa'i lima laa yutiiq bale xaggeedu wuxuu uga baxaa waxaan awoodi lahayn inkaaru munkarka oo kale wixaan awood loo lahayn ama ay ka rafid maayaan munkar ka sii badan in inkaarka noocaasa kala la sameeyo ma inkaar munkarkii haddii ku gaarsiinayo in dhiig la daadiyo imaam xarmin uu leeyahay rubuq alamri bisultaan buu leeyahay ninkii madaxda ahaa ee arrinka lagu xiraa qof walba iskuma samayn karo abuumaysoo cabdiqaahiran بغدادي وحول هاي كتاب كيف مارك وحول الدين مروا مارك مرتب كل كهلاي وحول هاي مرتب وحا عونك كؤولي كرا أما عقابك كؤولي كرا من إمامك ومسلمك قفك كما قرنا شيخ ابن المسلمين كتاب كيف مستفر الفتاوى المسلمية وحول كل هاي مو بنانا قفك إلي يرى مارك هذا وقالوا يجي في الوئي بنانا arrinku hadduu saasku kala yahay wix noocaas oo kalaa ama rijal umura noocaas oo kalaa ninka madaxda ayay ku xirantaa buu leeyahay wailaa waxaa dhici lahayd qofku inuu qofka kale ku yidhaahdo qofkan waa ridoobay qofku isku dila markaas wuxuu ku celina sababuu ka dhiga waa ridoobay buu leeyahay diinkuu ka baxa marka fitnada ka dhalanaya caam waxay noqonaysaa qof walba qof kale inuu iska banaystay noqonaysaa dadku wax kala celinaya waa mara arrinka noocaas oo kale marka ninkii madaxda ahaa sultaankii yaa lagu xiraa yuu leeyahay si macnaha fasaad uusan u dhicin marka walaalayaal rasuulku sala allahu alayh wasalam wuxuu nagu tirtirsiiyey jihaadkii gaalada in la jihaadno oo alla dartiisii la jihaadno haddii aan awood u leenahay qur-aankan aad bay aayadaha jihaadku ugu badan yihin waxaa dhinac yaala oo la socda aayaad fara badan iyo axaadiis fara badan oo mutawaatir ah ee naga reebaysa diinka muslimka waa laba kiso ميزان صح إنه يطلع الأمر منه حوى جاريه هدان أول لا النهي والذي هذه وانكد دارنا أجر بدن بان كرا ديننا مرة صغار كدوا أفرد كفاية مرة صغار كدوا أفرد عين بين مغلان لكن ما عادنا الصعبة وآد وآد ورسولك صلى الله عليه وسلم وقد دار وانا الدردار من وحديث كم أي شيء حديث متواتر آه القرآن كله كله يسلم شكله وفكره إن بنتي الله السلام لا ترجعوا بعد كفارا بالله رسول صلى الله عليه وسلم لكن جعل أن قمنا بالله جعل مسلم بلا مسلم في مجرى مسلم ومسلم في كلوة ولا الكل ما أنا مجرى كم من مجرى مسلم كل مجرى يجعل بعضهم جعل أمر كفار جواسيس جعل أن قمنا بالله رسول صلى الله عليه وسلم حديث يدع كل كثير رسول صلى الله عليه وسلم يكون أجر دارنا يضرب بعضكم رقاب بعض وقارتين قارتك له وقارتك جيها وعن رسولك صلى الله عليه وسلم كفر ما فيه من لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما في البخاري ومسلم قبل منك كذب ما يقول يا يعني هو سنين دين فيه وأعمال سوء سمينا وما عرف الجنة الجلاية أما الدرجات وكنت أصلا كان الجنة بيع هذا حتى عندي حارانا أو تقول عند كذب ما يقول ما عرف أنه حزب واسعين وسنين مركز واسعين وضعيفة هذا الدين يسمعه طبعا وحكى رسولك صلى الله عليه وسلم شيخ مسلم كتاب من حمل عليه السلاح فليس منه قف في أنه هب وقعت ونقول الدجالما عليه نجمد ما عليه أرنت فأرن عليه الرسول صلى الله عليه وسلم كابر المغلق أيضا أسيره جنة الله وقال له له وأرن آد بالبغل والمسلم حاصل وكل جفتين حديث في أسامة بن زيد وما رأيت من دجال في كل شيء من جار عمر صورة دجال في كل شيء إسلام مركز في كل مركز ما رأيت رسولك صلى الله عليه وسلم أرنت إن شاء رسولك صلى الله عليه وسلم وقت في أرنت صار مركز أنت أنت وش تدل لي في بنتي قلت لها أنت سألنا الوقات وتقانا إن الجهاد سلق الجبل ومنك عراق تركيئة واحد جهاد أي هي قاعني يا كونك إن هذين فوحي يلاحظين ألا تقاتل حتى لا تكون فتنة إلى المؤمن وقاتلهم حتى لا تكون فتنة تعلمت إلى أي فتنة تبعا الناس قالوا بكرة التكتيب مركز يقول قاتلنا حتى لم تكن فتنة وأنت وأصحابك تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة قانون يهرجي أن تجنزل فأتانا صاحبه آتيين ظهر في الدوالنتين تفرنا وضعوا ومسلم بدأ في الحكاية العلمان تذكر السنولية وهو كل جريء ثاني وقال في الحديث ذات والله أنا لا أقتل أحدا حتى يقتله صارت الجلد بطين دين هو أسامة القول أسامة الدين فقال وكو قرنا أي وقت لليري يسيره أرنك مارسة واللي بسري يقرنا أي مركا محمد يهنا مارسة مسلم يجيش في الجنة مركا حديثة أي لعانكم في يرجع لحن وذا وحواج نبوءة أحاديث متواتر كهذا أو كتيسة إن كتير وأنا تقول أنا ماذا قيد جريت هذا قلبي وقلبي إليه وطالع أنا وأنا مارك لفتح صابنا وأنا من ذلك لقيت جريت وأنا من مالك لقيت جريت سيدي مارك فكنت عقيدة النوم بجنيه أحاديث من السنين إلا بصوا هذا في سنتي عقيدة أهل السنة والسنة أهل السنة يحلمي يقعنا أنهم لا يرون السيف على الأمة ومدة كل اعتقادنا إن جديد بالنعيم يا أرنت اعتقادنا وعا اعتقادنا لمنك اللي إلى خوارج لمنك اللي إلى معتزلة خوارج أنت يا عدلهم وضبط ما رأسي خوارج وقال إليهم هو أنا رغم الصحابة بين كنت بغوي تكفيريا بس كلام الصور داخل دليل يريد امتحان كبير المدة دوري هو مدة سنين mararka qaarkood manaaطiq waaweyn qabsan jireen oo umadda cadaabi jireen midkhoayka markaas waa la yaqaana ee xaalkooda waa cadiya nimanka muxjirayaana sidoo kale usuushooda shanta waxaa ka mid a almru bilmacruuf annahyi can lmunkar oo laga wado ninkii madaxda muslimka ah in lagu quruuto lala dagaalo marka hum yarawna sayfa cala ummata daalik laakiin waxay yidhahdaan badanaa oo haddaan awood leena haddaan awood leena siyaasta dhulka waa dhex gelayna laakiin ahlu sunnada dadka ahlu xadiidka la yidhaah iyo xataa ashaacirada sidasaamsiin uu kasoo naqlinaayo ma aaminsanaa sayf aluma sidaa kaligu baraarugsanaayo in ummadda dhiiggeeda uu bannaan yahay ma aaminsana walaal waa marka waxaa loo baahan yahay in jimaada muslimiinta qiimaha ay leedahay la siiyo dembiyada waaweyna lagu dhacaayo oo aan cuquubta ku mudanayno oo ilaahay uu noogu aroonayo ay ka mid tahay diinka muslimku la taaganayo mah wax gaalan waxaa dhici karta ee dadkii jinaysanayay dadkii khamrada cagaayay wax noocaas oo kale inay aada meelo weynaadaan oo aan ilaahay adduunku la jeed waxaa sadadka dadka talabatulmiga ah arrintaas waa inay qiimeeyaan oo waa caqiido ahlu sunnagu ah qofkii marka ahlu sunnada arrintaas ku khilaafaana tan haway manzilatu manziladiisu waa tigaysa haddii marka hore xataa fiicnaa waxaa la sheegay oo kutubta talaajimta aada ku arkaysaa yasaar oo taabici ahaa waxay yidhaahdaan xasanbasrigu kalu ahaa bay yidhaahdaan xagga cilmiga iyo maarata qiimaha uu leeyahay iyo wazniga ummad dhexeeda ku leeyahay xataa dakala fi lfitna fasaqatat manzilatu tarbiis markaa ku dhacay markuu fitnada uu ka dowrqaato marka waxaa loo baahan arrinta noocaasoo kale inaysan noqonin arrin agteena ka sahlan oo aan fududaysano oo sida biyaha lacadaagoo kale laga dhigo dhiigga muslimiinta waxaa kaloo loo baahan yahay inaan ogaano dadka talabato cilmiga ah waxaa dhici karta in lagu kastoomo arrintaas rasuulka sala allahu alayh ali wasalama sida xadiis saxiixaynka ku jiray cabdiraxmaan ibnu samura wuxuu ku yidhi laa tas'alni imaara fainaka in ucطitaha can mas'alatin wakunta ilayha wain ucطitaha can gayri mas'alatin ucinta calayha wuxuu leeyahy rasuulka sal alla alay slam cabdiraxmaanu haweydiin waxa madaxxumo la yidhaaha in madax hadduu meesha joogo madaxa dhici karta in lagu kastoomo arrintaas rasuulka sal adaan weydiisanin oo ummadda muslimkaah ay kuu garato oo arrinkaada uu suuro ku yimaado wuxuu leeyahay rasuulka sal sl waa lagugu kaalmeeya kaalmaad helaysaa wain ucitiitaa can mas'alatin ukeeta ilayha laakiin haddii wax xumada lagu diido weydiisasho aada weydiisatay waa laguu kala saartaa oo adoon wiiloo kale isdabar waana arrin culus aad maarata dhib badan oo aan kaalman u helsa ninka warka huwinta ashcari yaa wuxuu yidhi sida ugu xadiidka waxaa ku jirtay rasuulka waan u nimid buleey aniga iyo laba ninoo qoladayda ka mida markaasaa labada nin nin kastoo kuwada wuxuu yidhi amirna yani noodi isaga noodi meel lagu magacaw iyo wax noocaas oo kale markaasuu wuxuu yidhi rasuulku sala allahu alay wasalama inaa laa nuwalli amrana haada man sa'alahu aw xarafa calayh arrinkeenaan anagu uma diidno qof ama weydiistay ama ku dadaalay dadaalkii marka waa ujeedaaho waxaa soo gelaya in maaragtay aalibada la isticmaalo maasalan dimuqraatiyada iyo wax noocaas oo kalea doorashada lagu dadaalo iyo wax lamid ah ama qofku inuu isbedel habeeyo oo uu hubgiisa qaato siduu xugun ku gaari lahaa intuba xirsiga kamid tahay inkastoo ad yani dambigeedu weyn oo xirsiga uu dhici karo isagon qofku labaas uusan samaynin waxaan qalbigiisa ka buuxa darteed iyo maaragtay nidadan si su-aashiis u weydiinahay wax noocaas o kale dad kale u kaalmaysanaayo ninada taale maarata markaa waa igu taga ama hallay doorto wax noocaas o kale ah xirsiga kamid ah waa wax isku muuqda marka dadka noocaasoo kale ahalba uma aha in wax loo dhiyo kale loo dhiyo sababtoo ah dad ammaanada ku dawaalaya ma ahan mana noqonaya xadiiskaas riwaayaadkiisa qaarkood ina akhwanakum cindii sida maarata musnad imaam axmed ku jirta ina akhwanakum cindii man yatlubku waxa yani ninkuu khiyaano badan adinka dadka arrinka weydiisanayo madaxweynaha la diwaayo waa arrin marka aada u culus yaysan la gelin arrinta noocaas oo kale aan ku dadaalno dalabal cilmiga ilaahay dartiis aan cilmiga u baranno ilaahay dartiis aan u faafino aan cibaadadii aan ku dadaalno gaar ahaan waktiga fitnada lagu jiro rasuulka sal la sl waxaa ka ansaxday inuu yidhi cibaadatun fi lharbi ka hijratin ilaya qofku inuu cibaadada ku dadaalo iyo daacaadka waxay la mid tahay buu leeyahy rasuulku sala allahu alayh wasalama hijro aniga laysuu hijrooda waktiga rasuulka sal la slam in loo hijrooda ay waajibka ahay oo uga jirajeedu hijro laysuu hijroodo kale la mid tahay cibaadada lagu dadaalo saasoo dadka cibaadada ka mashquulsan yihi maskaxdooda ma ujeedta meel kale ujeedaan adigu marka haminayso cilmiga dalabkiisa aada raadinayso ahalkiisa aad ka baranayso waa cibaado dadka aada baraysa cilmiga waa cibaado qur-aankan aad akhrisanayso waa cibaado salaada maaragtay nawaafisha iyo midda faraaidda aad ku dadaalayso waa cibaado zakada aada la baxayso waa cibaado sadaqaadka aada la baxayso waa cibaado cibaadaadka aada ugu fara badan yihiin dikriga alle aad kusayso waa cibaado oo aan xisaabta lahayn oo iska sahlana carabka ku korin laakiin miisaanka ku culus oo waxyaabaha in la qaniibiyo si loo baahan yahay sababta dadku waa kaafiliinka adduunya waa mashquulin marka walaalayaal waxaa loo baahan yahay muslimiinta ahaa inay ku dadaalaan walaaltinimada inay ilxaliyaan alla wuxuu leeyahay wactasimuu bixabli illaahi jamiican walaa tafaraquu xariga alla qabsada islaamka ku wada dhaga kitaabka alla ku wada dhaga yaan qaarkiin qaar kitaabka kamida ka tegin yaan qaarkiin qaar sunnada kamida ka tegin yaan qaarkiin qaar ijmaaci wax ijmaaci kamida ka tegin sababta diintii wax kamida qofku hadduu ka tago wuxuu awood u leeyahay qofku hadduu ka tago macnaheedu waa maxay meesha khilaafka ku yimaado ummadda isjeclayd isla socotay waa kala fogaada marka diinka in la wada qabsado waa waajib ah waa in qaarkeen aanay soo darrisinin bidca aanay soo darrisinin waa inaan dadka lagu jarin waxaan alla ku jacilin sida hadda aan maqlayno dadka qaarkood inay leeyihiin maaragtay cahdi ila gal iyo ballan ila gal wix aan ku faro samayn waxweydiinin wuxuuna rabaa inuu hadda yidhaahdo hubka qaado oo maaragtay muslim soo geliyo salafku marka waxay dhihi jireen qofkii ku yeedhaa xaya cala asalaa ajib qofka salaad kugu yeedha salaad iska ajib salaada la duko waidaa qaala laka xaya calaa qatli axiika lagu jeedo faqul laa ujiibuk haduu ku yidhaahdo qaal walaalkaa muslimkaas kaa ajib mudu weeli laakiin waysiin qof maaragtay maaragtay bidco wasta oo aan maaragtay suldaan saxana ahayn inaad warkiisa ateecdo oo uu ku yidha indhahaada laabo oo aniga iga dambe oo waxaan ku faragsamay inaad ku ateecdo alla kuma fari mana kuu banaan inaad fiirso arrinka noocaas oo kale haa xataa ninka madaxda ah hadduu gardarro ku yidhaa qof muslima oo inta inuu gardarro dilaayo kaale dil hadduu ku yidhaahdo madigtaad yaado oo rasuulku wuxuu yidhi sala allah alay slam laa taacata fii macsiyati alkhaaliq laa taacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq qof makhluuqa ku tileelimaysa madaxweyne ha noqdo aanan qaban oo muslimka ha xukumi muslimka gaala ha xukuma hadduu rabo hadduu ku yidhaha kaale macsiyaan sameey ka yeeli mayso way kuu bannaan waa ku naar mudane maxaad malayna marka minaan sultaan lahayn ama maaragtay hadda xugun raadina walaalayaalo ha laga digta maayo arrinta noocaas oo kale axzaabku waxay jidaysteen waayo beecadadka in laga qaado ama cahdi laga qaado qofka indhaha xiro la yidhaahdo caqligaada meel soo dhig la yidhaahdo anaa maaragtay wax walba kuu ah aakhiro waxba kuu tarima qofkaas qofkaa jaahilkaa aada raacday oo maaragtay adduunka muslimka ku bannaysatay marka qofkii la dilay oo isuu madaxiisii la geeyey soo qabto uu yiraa yaa rabbi sal haadaa lima qatalana kan weydii wuxuu ii dilay arrinaa ku baxsamaysa maaha arrinaa ku baxsamaysa maaha oo ma dhihi karti ninkii tanwiilka madaxda ka ahaa ama ururka xukumaayey ama ninkii meel socda maalinka maaragtay qabtay oo uu yiri halkaas kaale ila aad aan maaragtay wax ku bara ama tarbiye ku bara iyo wax noocaasoo kala iyo ama muxuu yidhaha tababara yidhaahdaa markaas haddii arrintii socotaalka naga gaarta ilaahay taas jawaabkuu noqon mayso wixii lagu badbaadi lahay taas maaha marka walaalayaal qofka muslimka hal nafuu leeyahay naftiisaas inuu qiimeeyo qadariyaa loo baahanya nolosha illigaa inuu ka fiirsaa loo baahanya marka waa arrin aada u khatar badan macsida caadiga ahayd aan la ogolayn diinku waa macaasida waaweyn buu ka mid yahay oo lagu halaagsanay oo aacaadka iyo dhan isku fiiqsanaysa yuu ka mid yahay waana wax u wareeyo dadka loo maarata dhexdooda loo kala xumi doono awalu maa yuqdaa bayna annaas waa addimaa sida rasuulku yihi sala allahu alay wasalam arrin marka sahlan maaha arrin ayaar ayaar cusub ma aha haddii marka arrimuhu maarata ay maala shubha kaa galaan alla bari laakiin waxaan la hubin oo xaraamiyahii aan la hubin oo waajibku wehel ixtiyaar oo dadka ahlicilmiga qaarkood ay kuu sheegeen jiraan waxanka joog waxaan waa lagu naar mutaa ay ku yidhaahdeen haddaad ku dhaqaaqdo ixtiyaaq ma aadan samayn dhinacnabadgelyoona kuma aada dadaalin ma aakhiraad marka wixii marka uu shaki ku jiro ka joog ilaahay uga cabso oo dadka muslimiinta ah maaragtay dhiigooda xafiidaysanay marka muxaadarada waxaa lagu magacaabay wasaaya caama inay tahay laakiin waxaan ismasaladaas yaa aada maaragtay xoogaa muhim u ah oo waktigeedina la jooga walaalaha ah ku baraaruj wadakir faina dikra tanfacu lmuminiin saala uu leeyahay marka mid intana kusoo kooba bila tawfiiq إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. آه إلهي ومهرنا سبحانه وتعالى نوافذين كل كان نوافذين من الله سبحانه وتعالى إلى الله بركوه أو سيد توافع النوافذيه ثم بعد ذلك وعن هذا علمنا sheeka wasaayada ama muxaadarada lugaha badan loo jeediyey oo aan ilaahay ka baryayna subxaanahu watacaala inuu nawaafijiyo oo maaragtay waaqica aan ku noolnaho xasaasba ku saabsan waxayna ila tahay in sheekhu موضوعي وحق تسجيلي ولكن من باب التأكيد أيام نولو أن تتطاولي إن شاء الله وفي لهي ومسور جب وها أن يخصون هي إلهي ونظم الله سبحانه وتعالى دين كان حقه وإلهي ونبي كسر جديد allana uuna faray diintaas inaan raacno iyadu ay badwaadada ay tahay oo alla wuxuu leeya subxaanahu watacaala ittabicuu maa unzila ilaykum min rabbikum walaa tattabicuu min duunihi awliya ilaahay wuxuu leeya subxaanahu watacaala wixii alla xaggiisa laydinkaga soo dejiyey raac diintu marka waa inay tahay hoggaan waa inay iyadu tahay waa inay matbuuc tahay oo iyadu wax la raacayo ay tahay oo wax iyadu la duuduujo oo meeshii la rabo loo duujo oo hawada dadka u adeegta oo wixii la rabada lagu ansaxsado ilaah wuxuu soo dejiye subxaanahu watacaala diinka ilaah wuxuu u soo dejiyey ummad in ayada la raaco oo hidaayadii iyo hanuunkii iyo wanaaggii ummaddan ay ku hanuuni laheed ayada uu ku jiro oo wixii xumaan ah oo dhibaatadeeda adduunya inteeda aakhiro ku jirtaba ayada ay ka digaydo saas darteeda ilaahay noo faray subxaanahu watacaala diina ittabicuu maa unzila ilaykum min rabbikum walaa tattabicuu min duunihi awliyaa ha raacidina ayaa la yidhi min duunihi awliyaa ka sokay awliyaha raacidina wax ka sokeeya oo wax adinka muqarab idiya ama aada jeceshihiin ama nidaam ah ama maaragtay ha raacidina marka ilaahay diintaana nagu addoonsaday oo uu noo soo dejiyey subxaanahu watacaala wuxuu ilaahay ku tilmaamay kitaabka ilaahay iyo diinta ilaahay jid toosan oo mustaqiim ah oo waadixayn oo ilaahay subxaanahu watacaala uu yiri wa ana hada siraadi mustaqiima fattabicuuhu walaa tattabicu subul وأن هذا التراب جد جوا مستقيما سواء توصل جد توصل سريع أو عن قلق الله لا لا حد لهي يفتح من أول راعة إله طريق مستقيم من كل شيء دين تألف يدرس دين وأه كتابة إلهي هي سنة النبي هو طريق توصل وواضح wuduux inay tahay oo xab dahay oo jidka uusan laablaab lahayn oo qumuud uusan ku jirinna ilaahi nabigu uu sheegay sala allahu alay wasalam taraktukum cala almaxajati albaydaa layluha ka nahaariha laa yasiiqu canha ilaa haali wada xab ayaan idinkaga tegey nabigu sala allahu alayh wasalam oo habeenkeeda iyo dhalaabteeda isku mid yah oo qof halaagsanin mahana qof kale uusan ka dhumi karin adiladeeda iyo dariiqa waadixnimadii waad mid dhammaystiran oo wax kastaaba u dhammaystiran yihiin ay dhammaystiran yihiin dariiqaas mustaqiimka ilaahay ku tilmaamay oo dariiq cad oo waadixa uu nabigu ku fasiray sala allahu alayh wasalama ayaa ilaahay subxaanahu watacaala uu nooga tegey wixii ka soo haray oo dariiqa waadixa khilaafsanna wuxuu ilaahay ku sifeeyey subul inay yihiin subul subul oo la reebay subulkaas uu ilaahay naga reebay subxaana wa tacala walaa tattabicu subula wax kasta oo dariiqa ah oo markii ilaahay kitaabkiisa iyo siraadkiisa mustaqiimka uu soo dejiyey laga bilaabo ilaa hadda aan joogno ilaa adduunyada la laablaabo wax kasta oo wadaa oo khilaafsan sharciga oo yimaada laa yakriju can isubul almanhiyi canhu subushaas ilaahay uu reebay marna kama dulka sabiilkaas nahyigu uu dusha ka saaran yahay kama u dhix karo walaa tattabicu subul subushaas a'imadii tafsiirka waxay ku fasireen inay tahay subul ahli lbidc waahli dalaal ahlu bidaca iyo ahlu dalaalka wadooyinkooda iyo dariiqooyinkooda iyo jidadkooda iyo asaaliibtooda iyo hababkooda inay yihiin subusaa la nahy nabigana sala allahu caleyh ali wasalam aayaddaas xadiis ibni mascuud ee tafsiirka u noqonka u ahaa waxaa sugnaatay inuu khad jeexay mustaqiim ah oo uu ku tamsiilinaayo aayadda ama siraadka islaamka oo mustaqiimka ah khadda khaddan mustaqiiman jid toosan oo mustaqiim ah ayuu xariiqay wa khadda can yamiinihi wa siwaalihi khuduudan khuduud buu yamiinkiisa iyo yasaarkiisa ka jeexay uu ku tamsiilinayo subusha oo ilaahay uu reebay subxaanahu wa tacaala subushaas oo yamiin iyo shimaal ka xariiqan oo farciga ah wuxuu nabigu sheegay sabiil kastaba shaydaan inuu taagan yahay fii ra'si kulli sabiili shaydaan shaydaan baa taagan shaydaankaasi wuxuu u taagan yahay dariiqa mustaqiimkaa shaksiga muslimka ee ku taagan inuu ka sarxiyo oo ka leexiyo inuu ka leexiyo oo ka dadbo oo ka weyn ayuu u taagan yahay asaga oo qurxinaya weliba sabiilkii wanaagsanaa jidkii toosnaa dariiqii fiicnaa waa midkan kan haddaad ku dulsa kan kale wuu kugu yaraa kaalan buu leeyahay dariiqii kani dariiqii toosnaa oo wax lagu gaarayay kan weeye kan haddaad ku dulsa kan kale waa subusha wuxuu leeyahay dariiqii toosnaa oo fiicnaa waa kan weliba yaa u yeeraya kan u yeeraya waa shaydaanka oo rasu ra'su dariiqa taagan shaydaanka markii la sheego waxaa laga yaabaa in la moodo shayaadiinta jinniga kalihii in usoo degdego qalbiga shaydaanku waa shayaadiintu waxay leedahay shayaadiin alinsi waaljin sida ilahay yii shayaadiin alinsi waaljin yuuxii bacduhum ilaa bacdin zuqrufa alqowli guruura shayaadiinta insiga iyo shayaadiinta jinniga gobolkood gobolka kale wuxuu u waxyoonayaa hadal khasi ah hoos ka siinayaa hadal maldahan oo muزkرف oo muزyn aan la qurxiyey hadalkii asagoo mutixan hadduu qof kufri xataa bidciga hadduu bidco kugu yaray bidcadii anigu bidcadaanaan wadaa waana bidco lagu dhahay waana kuu sakrafeeye kuu qorxiyey masaladaana waa masalo baadiniyaho dalaal ah kaalayo qabso maku dhahayo bidcadii nafteedii oo dalaalkii ah laabud waa an yulbisahaa sawba alislaam maro islaamnimo waa inuu huwiyo oo uu u geliyo shaar waa inuu u geliyo munkarkii qatligii masalan muslimiinta dhexdeeda dhiigga la daadiyo shaar jihaadi u gelina shab aa loo gelina oo la siina khuraafaadkii iyo bidacdii sunna loo gelinaayo sidii sunnada ee dariiqi xaqa waa kan waaba hortaydaan ka arkaynaa in la leeyahay dariiqati ahlisunna waljamaaca lagu magacaabayo dariiqooyinkii iyo khusacbalaadkoodii iyo shirkiyaadkoodii in ayagu magacii naftiisii lagu yaqaanay dadka ahlu xaqa ah ay la baxeen magaca waxay ula baxayaana waxa weeye dariiqa ay wado in ugu soo jiido dadka oo magacaas wanaagsan u baxsan wuxuu u bixinayaa marka nabigu wuxuu yidhi calaa ra'si kulli sabiili shayطaanan yadcuu in yarhay ilaa saaliki ariiq ariiqaas mustaqiimkaas uu usoo ka wacay oo inuu ka farsiyo uu raba asaga oo dariiqiisaan u qurxinayo u ziinaynayo oo magacyo wanaagsan ugu bixinayo marka wax garato waa dadkaasi sidii a'immaduba ay ku fasireen subuka taagani وأهل الفرق وأهل الأهواء وأهل البدع أهل الأهواء أهل البدع أهل الضلال بدعنا من محدثاتك كتابك إلهي إلى سنة النبي خلافا ليه كواس وهي لك شيطان كنا الرأس ولا كان بدعة كوه الجابين يوه شيطان كأن ياري يوه كذا الرأس الطريق تاقل فرقتك كسب الشيطان كأبقى وهو وهو تاقل وهو جارين يعني laftiisa shaar bin aadam ha wanaado oo ha aada moodid inuu yahay laakiin waa shaydaan insiga taagan laftiisa wey laanna shaksi kasta oo bidca hogaaminayahay dariiqii shaydaanka ku socdaa waxa uu dadka u qarxinayaana waa dariiqii shaydaan saas darteeda nabigu sala allahu calayhi wasalam uu uga diday oo markii xadiidkaas khabka bayaaniga uu ku aqriyey ayuu uu nabigu sal la ala aayadii ka daba aqriyey inuu yani markaas ku aqriyey aayadda qowlkiisii iyo ficilkiisiiba uu ku fasay sal allahu alayh ali wasalam diinta kamaalkeeda iyo dalaa'il nubuwa waxaa ka mid ah diintan ilahay diin uu kamulayay si ilaah u sheegay alyawma akmaltu lakum diinakum wa akmaltu calaykum nixmati waraditu lakum islaama diinan diintiiyaan idin buuxiyo idin kamulayay ilaahi subxaana watacaala nicmadeediiyaan idin taabiyaabay waxaana idinkaga raali noqday diinka alla wuxuu ka raalli yaho kale ma jiraan mabda kale uu ka raalli yahay oo dadka uu uga raalli yahay ma ay jiraan ilaa bihada diin ilaa bihada siraat almustaqiim jidkaa mustaqiimka ha maahan waakan ilaahay uu leeyahay waman yabtagi gayra alislaami diinan فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ومن يبتغي غير الإسلام إسلام غير وقت سجري دينا فلن يقبل منه لا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين نبدأ وقت كبكة أما وضوء كبكة أما وحي إله الوجود وهو الوجود إله كبكة لا يقبل ما يآخرين كوى خسارة كبيرة كوى خسارة كبيرة marka magac kasta oo loo bixiyo iyo shaar kasta oo la huwiyo bidco waa bidco dalaalna waa dalaalka aawinimuna waa baadnimo min dalaa-il nabiga marka waxaa ilaahay jiintiisa kamaalkooda waxaa ka mida ilaahay inuu noo sheegay hubushaan incinaadan oo kitaabkiisa ku cadin oo nabigu sala allahu alayh ali wasalam ilaahay soo diray uu bayaaniyey oo u caddeeyey kumisaan inay dhici doonto oo xaqa aan lagu kulansanaanan xaqii ilaahay nabiga la soo diray aan lagu kulansanaanan oo ilaahi subxaanahu watacaala ummadihii hore sidii ay isu khilaafeen oo ay u tafaruqeen ayuu ummaddaanina u tafaruqi doonto kala tegi doonto ayuu alla sheegay walaa taku- walaa takunuu kaaladiina tafaraquu waاkhtalafuu min bacdi ma jaaahum albayina ha ahaanina waddadii ummadihii halaagsayey oo hore qaadeen ay ku halaagsadeen ha qaadideen ha noqonina kuwii tafaruqay oo kala tegey oo kala kooxakooxeeyey oo axjaabta iyo firaqda noqday min bacdi maa jaahum albayinaat caqu markuu yimid kadib taasoo nabiguna uu ku cadeeyey sala allahu calayh ali wasalam xadiidkii macruufka ahaa oo nabigu uu sheegay in ummadii yahuud kuwii toddobaatan firqo noqotay iftaraqat alyahuud ila axdaa wasabciina firqa وافترقت النصارى إلى اثنتين وسبعين فرقة وستفترق هذه الأمة إلى ثلاثة وسبعين فرقة ومريها إيه يهود إيه لغتين كل كدرات في الغرب مفارق يمين كدرات في الغرب ومضى منها ثلاثة وسبعين فرقة كل ضد هالفرقة أو صحابي لو حق كسبنا كما أنت كلنا فرق هذه السنين كلها في النار إلا واحد صلى الله عليه وسلم dhammaantood u ahlu naar ilaa waaxid markii nabigu tacriifiyana hiya aljamaaca buu nabigu sal waa jamaacada waa jamaacada xaqa ku kulansan oo ku dhegan oo xaggii xagga aan uga dhaqaaqin ama riwaayada kale man kaana calaa misli maa ana calayhi wa asxaabii waa duunka aniga saxaabadii waxa aan ku sugannahay ku sugan axaadiistii kale oo maaragtay aniga saxaabadaya aniga saxaabadaya waxaan ku sugannahay ku sugnaa idan nabiga sala allahu calayh wasalama xadiidkaas iyo aayadaha qur-aankaba wuxuu ilaahay ku sheegay nebiguna ku bayaaniyey daa'ifada saxaabada iyo dadka raacaahi inay dariiqii saxada ahaa nebiga ka dhaxleen oo ay ka qaateen dariiqii sawaabka ahaa inay nabiga ka qaateen oo ay ka qaateen oo ay tasfiye u tahay iyo ummadda waxay ayaga raaco maahane wax kale oo hagaagsanay inaysan jirin maxaa yeelay allah subxaanahu wa tacaala asaabiquuna alawaluuna min almuhaajiriina waalansaar waladiina itabacuuhum biixsaan saabiqiintay awaliinta ahaa min almuhaajiriina waalansaar iyo waladiina tabacuuhum labadaasaa loo qeybiy dadkii islaamka u dhaqay oo horreeyey oo muhaajiriin iyo ansaara iyo waladiina tabacuuhum biixsaan kuwa wanaagga ku raacay kuwaasaa ilaahay subxaanahu watacaala uu ka raalli noqday oo ilaahay u yaboohay inuu raxmadiisa geynahayo oo uu badbaadinahayo kuwaasuu u yaboohay subxaanahu watacaala idan waa laba shay saxaabadii nabiga min almuhaajiriin walansaar waladiina tabacuuhum qofka marka najaad doonaya iyo badbaado iyo nabadgelyo horta saxaabadii muhaajiriin walansaar inuu noqdo aan noqono booska kama banaana bale saxaabadii nabiga sala allahu calayhi wasalama inaan noqono boos kama banaana laakiin waladiina tabacuuhum biixsaanin dariiqaas weeye dariiqii salafka ay ku dadaalayeen oo boosku ka banaan yahay dariiqa sawaabka xaqa ahina kaas wey dariiqa saxaaba inuu qofka muslimka ahi dadkii diintan ka soo naqliyey nebiga la saaxiibay oo ilaahay ku manaystay soxbada nebiga
ikhwat aliimaan cajalada labaad ayay ku dhammaystiran tahay muxaadaradan wabilaahi towfiiq